xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey wax ka beddelka dastuurka iyadoona xildhibaanadu u codeeyeen afarta cutub ee ugu horreysay dastuurka xildhibaanada ayaa marka hore mid mid u meel mariyey afarta cutub ee wax laga beddelay kuwaasi oo labadii bilood ee lasoo dhaafay ay ka doodayeen mudanayaashu sheekh aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka oo guddoomiyey kulankan ayaa ku dhawaaqay sida ay u dhacday risaynta afarta cutubba xildhibaanada sharafta leh sidii marka hore baan u sheegnay maanta odaynta odaynta hore waa ka duwan tahay sida sharcigan u qabo dastuurkeenna farayaan u codaynaynaa labada aqal waa kala codaynayaan waxaan ku hormaraynaa aqalka sare adduunyada waxaa la yidhahda aqalka sare dad aqalka odayaasha loo yaqaana meelaha qaarkood maadaama odayaashan ugu waaweyn ay ka mid yihiin aqalka sare aan ku hormaraynaa aqalka sar dhammaantiinna isku diyaargarooba laakiin waxaan codsanaynaa sanatarada aqalka sar inay diyaargaroobaan sanatarada sharafta leh afartii cutub oo sidii haddii guddiga soo jeediyeen intay guddiga soo jeediyeen laga reebay inta kale sanatarada ogol gacanta ha u taagan si fiican ha loo tiriyo xildhibaanada sharafta leh gacantiin ha taagnaato dejiya dejiya inta diiday oo aqalka sare sanatarada qof xildhibaan diiday hadduu jiro intii diiday yaa ka aamusay yaa ka aamusay sanatarada aqalka sare yaa ka aamusay maasha allah ha la is dhegaysto sanataradaiyo xildhibaanada kulle labada aqal si fiican ha loo dhegaysto walaalayaal natiijadii aan ku dhawaaqaynaa koorumka golaha aqalka sare afartan iyo laba xildhibaan ayaa soo xaadartay fadhiga fadhida afartan labadiiba waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa waa ansax dhinacoodii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliyeed si fiican ha loo dhegaysto buuqna ha la yareeyo afartii cutub oo laga reebay intii guddiga soo jeediyeen xildhibaanada golaha shacabka inta ogol gacanta ha taagin ha la tiriyo si fiican ha loo tiriyo waa badihiin idaa gidaal dhaxda ha la istaago dijiya dijiya yaa diiday xildhibaan diiday hadduu jiro si fiican ha loo fiiriyo yaa diiday okay yaa ka aamusay yaa ka aamusay maa sha allah xildhibaanada labada aqal aan isdhegaysan oo idinku aad u mahadsan koorumka xildhibaanada soo xadiray ee fadhiga fadhiya ee golaha shacabka waa laba boqol labaiyo toban xildhibaan xildhibaan diiday ma jiro xildhibaan ka aamusay ma jiro laba boqol labaiyo toban xildhibaana aqbal ku odaysay waana ansax sidaa daraaddeed si kastaba ansixinta afarta cutub ee ugu horeysa dastuurka ee maanta la ansixiyey ayaa waxaa bogaadiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud isagoona u mahad celiyey xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya